halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma oo qayb ka ah kitaabka ahdiga cusub kitaabkan waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan uu u soo dirayey kiniisadda reer rooma markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay tusmadii ku saabsanayd in ruuxa quduuska ah oo keliya uu inaga yeeli karo inaan lahaanno awood iyo xoog waxaannu maqalnaa maalmahan dad leh waa in jidhka ama nafta laha qabtiraa oo ay heshaa istareexa ay doonayso haddaba in laha qabtiro nafsadda ayaa waxay qarankeenna u keeni karaysaa dameer xumo dadka maanta hase yeeshee ilaah wuxuu leeyahay innaga rumaystayaasha ah ma ahin kuwa jidhku uu xukumo saaxiib jidhka aynu dhammaanteen leennahay waa waxaan qiimi ku lahayn ilaah hortii markaana ma ahan inaan innaba wixii ilaah uu noo sameeyey innagu aynan isku ammaanin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ahdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadda saddex iyo tobanaad ee baalka laba boqol siddeed iyo toddobaatan ee ahdiga cusub waxaa qoran sida tan waayo haddaad sida jidhka u noolaataan hubaal waad dhiman doontaan laakiin haddaad falimaha jidhka ruuxa ku dishaan waad noolaan doontaan marka la leeyahay haddii aad jidhka u noolaataan hubaal waad dhiman doontaan marka la leeyahay haddii aad sida jidhka u noolaataan hubaal waad dhiman doontaan ayaa loola jeedaa inaad ilaah ku dhimanayso waxaana taasu ay ka micno tahay inaadan wehelnimo la yeelanaynin ilaah ka hadli maayo masaal ahaan waxaanan idinku leeyahay qofka ilaah ka cabsada tan khibrad buu u leeyahay haddii aad tahay dhallaanka ilaah ama mid ilaah ka cabsada oo welibana noloshaadu ay dembi leedahay miyay wanaagsan tahay in aad weli ilaah wax sii weyddiisato oo aad wehelnimada masiixiyiinta ku biirto ma waxaad doonaysaa inaad weli kitaabkaaga quduuska ah akhrisato ma waxaad doonaysaa inaad weli ilaah u tukato sidaas haddaba ha yeelin dhegaystow waayo markii aad dembaabto ilaah waad kala dhaqaaqdeen laakiin bawlos wuxuu leeyahay sida aayadda saddex iyo tobanaadi ay leedahay laakiin haddaad falimaha jidhka ruuxa ku dishaan inkastoo aynaan innagu taasi samayn karin waad noolaan doontaan haddaba xaalka aynu ficilka dhigno haatan waa maxay dhibaatadaada maanta ma nin muqaadaraad isticmaala miyaa tahay ma macaasi baad ku jirtaa mise daroogooyinka halista ah iyo xashiishadda ayaad cabtaa waa maxay dhibaatadaadu waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdid dhibaatooyinkaas oo kale ma ahan kuwa i haysta aniga su'aashu waxay haddaba noqonaysaa waa maxay fikirka noloshaada dhegaystow carrabkaaga bal ka warran miyaad wax ku xamataa nin runta ku dhaqma miyaa tahay haddaba wax kasta ee dhibaatadaadu ay tahay maxaadan ilaah ugu qiranin oo aadan ruuxa ilaah ee quduuska ah aadan ugu wareegin saaxiib haddii aad sida dhabta ah wax u samaysid oo xaalka aad u asiibto sida uu yahay ayaan lagaa doonaynin inaad kuwa maskaxda caawimaad ka doonato kuwaasu ku caawini maayaan wuxuuna eeddii ama cuqdadii dembiga ee ku saarnayd u weecinayaa meel kale laakiin welibana halkii kama qaadi karo ciise masiix oo keliya ayaa eeddaasi meeshaasi ka qaadi kara oo welibana isagu waa kan ugu wanaagsan ee lagala tashado xaaladaha ku saabsan eedda xadgudubka iyo dembiga wuxuuna kugu leeyahay ii kaalaya kulligiin kuwiinna hooshaysan oo culaabaysanow oo anigu waan idin nasin doonaa markaasaad ogaanaysaan waxa ay ka micno tahay in dembiyadiinna la cafiyo haatan waxaynu u weecanaynaa maaddada kale ee ah qofkii la badbaadiyey waxaannu iminka soo gaarnay qayb cusub oo ku saabsan dabeecaddii cusbayd ee qofku uu helay haddaan xaalkaasi idinka akhrino warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda afar iyo tobanaad ee baalka laba boqol siddeed iyo toddobaatan ee axdiga cusub ayaa waxaa qoran sida tan in allah intuu ruuxa ilaah hoggaamiyo waa carruurta ilaah taasi waa arrin macquul ah miyaanay haddaba ahayn dhegaystow ilaah ma ahan mid kaxeeya ama qumiya idihiisa oo loola jeedo kuwa isaga ka cabsada ilaah wuu hoggaamiyaa kuwiisa markii sayidkeennu uu u sheegay kuwa isaga raacsan badbaadada iyo ammaankooda wuxuu shaaca uga qaaday inaan la qasbaynin go'aankooda ah inay isaga soo raacaan iyo in kale wuxuu ciise masiix haddaba leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka tobanaad aayadda toddoba iyo labaatanaad sida tan idahaygu codkaygay maqlaan waanan garanayaa iyaga wayna i soo raacaan mase ahan iyaga waan daba socdaa oo aniga ayaa qumiya laakiin waxaa loola jeedaa in ciise masiix uu hoggaamiyo kuwa isaga raacsan kuwa ciise raacsan waxaa hoggaamiya ruuxa ilaah ciise masiix haddaba wuxuu leeyahay waxay maqlaan codkayga waayo waxay haatan leeyihiin dabeecad cusub oo way i soo raacaan marka waxaan khibrad ahaan garanayaa kuwa isaga raacsan inay had iyo goorba ay maqlaan codkiisa dadka kale way i necab yihiin oo waxay doonayaanba inay liqaan soomaalida masiixiyiinta ah haddaba maxay sidaas u doonayaan kuwaasu ma ahan buu leeyahay idihiisa ama kuwa raacsan masiixa amaba ilaah jecel nin kasta oo ilaah ka fakera oo maqla nin masiixi ah ayaa halkan jooga wuxuu leeyahay taasi waa ikhtiyaarkiis laakiin odhan maayo kaalaya aan soo laayne waayo qofka caynkaas oo kale ah shayddaanka ayaa ka dhex shaqaynaya oo wuxuu doonayaa in dad aan waxba ka galabsan uu soo gumaado waxaad markaasi ogaanaysaa kuwa noqon kara idihiisa iyo kuwa aan noqon karin idihiisa waxaan markaasi idinku leeyahay idihiisu waxay maqlaan codkiisa oo haddii aad tahay kuwa masiixa raacsan oo maqlo codkiisa waxaa hubaal ah inaad raacayso iyaga waana waxa bawlos halkan uu ku leeyahay markaasoo uu lahaa sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadda shan iyo tobanaad oo ay ku qoran yihiin sida tan waayo ma aydnaan helin ruuxa addoonnimada inaad mar kale cabsataan laakiinse waxaad hesheen ruuxa carruur idinka dhigay kan aynu ku qaylinno aabbow haddaba ruuxa inagu jira ma ahan kan addoonnimada si aynu u cabsanno innagoo ka welwelaynaa xaaladaheenna ruux ahaaneed oo aan faraxsanayn oo la anfariirsan dhibaatooyinkeenna markiise faraxad laydinka buuxiyo waxaad noqonaysaan carruurtiisa oo ruuxa ilaah ee idinku dhex jira ayaa keenaya inaad ku qaylisaan aabbe haddaba erayga aabbe waa eray aramayk ah waa luqadda ay yuhuudda ku hadashe eh haddaba marka la fiiriyo darjumada ama micnaha ka dambeeya ayaa waxay u dhigmaysaa ilaah oo waxaa laga dhigayaa xidhiirkii mid aabbannimo oo sokeeye haddaba markii aynu eraygaasi eegno ayaa dadku marnaba ayan la ahayn in ilaah weliba uu kaga sokeeyo aabbe haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadda lix iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan ruuxa qudhiisu wuu markhaati furaa oo wuxuu ruuxeenna u sheegaa inaynu innagu nahay carruurta ilaah haddaba taasu waa dhab in ruuxeenna masiixinimada daraaddii aynu dareemayno in ilaah aynu ula hadalno sida inaynu nahay carruurtiisii oo kale isna uu yahay aabbaheen xidhiirka masiixiyiinta ay ilaah la leeyihiin waa mid soke haddaba maxay wanaagsan tahay inaan ugu kalsoonaanno sida in uu yahay aabbaheenna oo kale oo aynu isaga u soo leexanno haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo haddaynu carruur nahay dee haddaba waxaynu nahay kuwa wax dhaxla kuwa ilaah dhaxla oo masiixa wax la dhaxla haddii aynu isaga la xanuunsanno in laynala ammaano isaga haddaba marka la leeyahay haddii aynu isaga la xanuunsanno ayaa taasu ay inoo xaqiijinaysaa in qofka ilaah ka cabsada uu la silcayo masiixa waxaana la odhan karaa maadaama aynu la soo silicnay isaga markaa ilama ahan in weedha ah haddii ay tahay wax loo qaadan karo dhiilo saaxib waa maxay waxa aad ula silcayso masiixa wax kastoo ay tahay dhibaatida aad masiixa aawadiis u gelayso ayaan kuu sheegayaa in bawlos uu taasi caddeeyey waana wax fudud dhibaatooyinka hase yeeshee waxaa jira kuwa culus marka la eego ammaanta qadarinta weyn leh ee maalin imaan doonta markaana waa waxaan laga fursanaynin inaan masiixa u dhibaatoonno maadaama taasi ay inoo noqonayso khibrado waxaa ku qoran warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka laba-iyo tobanaad aayadda lixaad ee baalka laba boqol afar iyo siddeetan ee axdiga cusub sida tan innagoo haysanna hadiyado ku kala duwan nimcadii layna siiyey hadday tahay wax sii sheegid aan wax ku sii sheegno sida qaybta rumaysadkeenna iminka haddaba waxaynu soo gaarnay maaddada ku saabsan abuurka cusub waxaa haddaba tanu ay ina soo istaajinaysaa meel cutubkan siddeedaad uu ku kala qaybsanaan doono ma ahan oo keliya in jidhka rumaystayaasha la badbaadinayo laakiin waxaynu arkaynaa in dunidan oo dhan iyo koonkanba ay tahay in la soo furto taasina waa danta ilaah bilxaqiiqa duni cusub baa jiraysa taasoo ka caagan wax dembi ah markaana dunida cusub ee imaanaysa ma lahaan doonto wax dembi ah taasina waa shay aad u wanaagsan qof baa wuxuu igu yidhi waxaan rumaysanahay in bogsiintu ay ku jirto kafaara gudka waxaan u malaynayaa in qofkaasu uu naxay markii aan ku idhi anigaba taasi waan rumaysanahay hase yeeshee ma rumaysni oo keliya bogsiinta ku jirta ama ku timaada kafaara gudka laakiin waxaan rumaysanahay in jidhka cusub uu ku jiro bogsiinta oo dunida cusub ee imaan doontana ay ku jirto kafaara gudka masiixa laakiin weli ma aynan helin bogsiintaas haddaba dunidu waxay raadinaysaa duni degganaan iyo xasilooniba leh taasoo aan ilaa iyo hadda lagu guulaysan waxaan idiin sheegayaa in ciise masiix uu maalin uu ina siin doono furasho waxaan aniguna heli doonaa jir cusub waxaan markaasi dhowrayaa haddaba maalintaas haddaba jidhka aan haatan leeyahay waa mid sii dhammaanaya waxaanan doonayaa inaan ku soo beddesho mid cusub kaasuna waa imaanayaa dhegaystow waxaanan rumaysanahay in bogsiintu ay ku timaado kafaara gudka laakiin weli ma aanan helin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer rooma cutubka siddeedaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waxaan ku tirinayaa in waxyaalaha wakhtigan la joogo lagu xanuunsadaa ayan istaahilin in lala simo ammaanta imaan doonta oo laynoo muujin doono marka la leeyahay waxaan ku tirinayaa ayaa taasi loola jeedaa in bawlos uu ka fikiray waxyaalaha khasaarada iyo faa'iidadaba leh iyo qaanta iyo qaanbixinta nolosha markaana wuxuu yidhi xanuun sida wakhtigan la joogo lala simi kari maayo ammaanta laynoo muujiyey haddaba qarnigan oo ku raaxaysanaya beliliqo fara badan iyo maal la soo boobay ayaa aad ugu caroonaya warbixinta caynkan oo kale ah laakiin weliba masiixiyiinta haatan jooga ayaan silac ama xanuunsi ka baxsan karaynin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadda sagaal iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan haddaba aan idin siiyo sida tarjumada aayaddani ay leedahay oo aniga aan qaabeeyey waxaana ay aayaddu tibaaxaysaa uunka wuxuu dhowrayaa iyagoo dhegaha taagaya in la muujiyo wiilashii ilaah dunidu dhowri mayso isla sida loo dhowro qorraxda soo bixitaankeeda iyagoo doonaya bal inay arkaan haddii maalinta xigta daanyeer uu isku beddelo qof bini'aadan ah haddii qof taasi uu sugayo ayaan hubaa inaanay jiraynin wax sidaas oo kale ah weligeedba hase yeeshee dunidu waxay filasho weyn ku dhowraysaa muujinta carruurta ilaah haddaba uunka waa sida wax qarsoon markii carruurta ilaah ay daboolka ka qaadaan wixii qarsoonaa ayaa uunku bannaanka u imaanayaa taasaana ammaan iyo mudnaan leh haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadda labaatanaad ayaa waxaa qoran sida tan uunkii waxaa la hoosgeliyey wax aan waxtar lahayn ikhtiyaarkiisna uma uu hoosgelin laakiin waa kii hoosgeliyey aawadiis haddaba waxaa la leeyahay uunkii oo dhaniba wuxuu noqday wax aan waxtar lahayn waxaana loola jeedaa in uunka oo dhan uu noqday wax balaayo ay ku dhacday oo dembigiisa aawgii u burburayo oo marka la leeyahay oo ikhtiyaarkiisna uma hoosgelin ayaa loola jeedaa kii farxadda ama rajada keenay boqor sulaymaan ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka wacdiyaha cutubka koowaad aayadda toddobaad ee baalka siddeed boqol lix iyo lixdan ee axdigii hore sida tan webiyaasha oo dhammu waxay ku shubmaan badda oo weli badduna ma buuxsanto oo webiyaashu meeshii ay ku socdeen ayay haddana ku sii socdaan marka dunida waxaa halkan loogu sharaxayaa in wax waliba dabiiciyan ay isaga daba noqnoqonayaan waa duni isku soo noqnoqonaysa webiyadu waxay ku shubmaan badda markaasaa intii ilaah qorrax u keeno dunida ayay uumi ahaan ay badda uga soo baxaan markaasay roob noqdaan oo webiyaduna weli badda ayay ku sii socdaan oo waxba isma dhimmaan markaana uunku wuxuu sugayaa in la muujiyo bayaanka weyn ee ah in ilaah wax qarsoonaa uu muujin doono haddaba waxaa qoran in uunkii la hoosgeliyey wax aan waxtar lahayn ilaah baa sidaasi ka dhigay kadib markii nebi aadan uu ilaah addeeci waayey hase yeeshee habaarku wuxuu kor saaran yahay dadka ama dunida xusuusa haddaba in ilaah uu ku yidhi nebi aadan sida ku qoran kitaabkii koowaad ee bilowgii cutubka saddexaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban sida tan qodxan iyo yamaarugna waa kaaga soo bixi doonaan waxaanaad cuni doontaa geedaha yaryar oo duurka wejigaagoo dhididsan baad wax cuni doontaa ilaa aad dhulka ku noqotid maxaa yeelay dhulka lagaa qaaday waayo ciid baad tahay ciid baadna ku noqon doontaa haddaba waxaan idiin sheegayaa meel kastoo aad tagto xitaa ha ahaato dhulka meelaha ugu barwaaqada badane waxaad arkaysaa geed qodxan leh oo halkaasi ka baxaya waxaana taasi ugu wacan in ilaah sidaas beri hore uu yidhi waa marka uu leeyahay qodxan iyo yamaarugna waa kaaga soo bixi doonaan haddaba dunida habaar baad dul saaran haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadda kow iyo labaatanaad ayaa waxaa qoran sida tan taasoo la rajaynayo in uunka qudhiisana laga xorayn doono addoonnimada qurunka ah oo la gelin doono xorriyadda ammaanta carruurta ilaah haddaba dadku waxay leeyihiin jir dhimanaya isla sida uu yidhi nin aynu isgaranaynaba isla marka ilaah uu ina siiyo nolol haddana waynu dhimannaa oo siima haysanno nolosha markaana waxaa jira dhimasho ku timaada xagga dabeecadda dadka xitaa haddii aad duurka aaddo oo aad eegto dhirkii duurka ka baxaysay waxaad ogaanaysaa in dhirta xitaa ay quruntay taasina waa dabeecadda dadka waxaad arkaysaa oo kale xayawaan dhintay oo duurka yaalla oo qurmay marka haddii la yidhi addoonnimada qurunka ah ayaa loola jeedaa dhimashada aynu ku dembaabayno jir qurmay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadda laba-iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan waayo waxaynu ognahay in uunka oo dhammu uu wada taahayo uu wada foolanayo ilaa haatan waxaa jira heeso odhanaya ilaah samaduu joogaa oo duniduna way hagaagsan tahay hase yeeshee masiixiyiintu way garanayaan in dunidu ay wax waliba ayaan u hagaagsanayn haddaba ilaah samaduu joogaa wax walibana uma dhacayaan sidii loogu tala galay ee ilaah uu doonayey inay dunida ahaato haddaan eegno xaalka oo si qumaati ah aan u fiirinno ayaa waxaa qoran markaan eegno kitaabkii yo'eel cutubka koowaad aayadda siddeed iyo tobanaad ee baalka kun boqol soddon iyo siddeed oo leh sida tan xayawaanku aad iyo aad bay u caabudaan oo soofyada lo'da ahu waxay la welwelsan yihiin daaqla'aan oo xataa xeryaha idaha ahu waa dhibaataysan yihiin dad baa waxay yidhaahdaan duunyadu waa faraxsan tahay oo balmaqla sida geedahana ay dabeeshu u ruxayso buuraha korkooda haddaba waa run in dhirtu ay hees ku dhuftaan sida ku qoran kitaabka zabuuradda hase yeeshee waxaa dhanka kale jooga duunyadii noolayd oo abaar la ildaran maxaa yeelay dhulku wuu inkaaran yahay markaan eegno qorniinka ninka la yidhaahdo kodhed ayaa wuxuu leeyahay dhirta marka ay ruxmayso waxay matashaa sida aroosad dharkeedii xidhatay oo aragtay kii guursan lahaa oo dhintay inkastoo ay dhirtu qurxoon tahay oo wax waliba ay u muuqdaan inay hagaagsan yihiin ayaa waxaa cad haddana in indheheedu ay ilmo ka buuxaan waxaa markaasi hadalka saxiixa ahi uu noqonayaa in dhirtu ayaan hees ku dhufanayne laakiin ay taahayso iminkana waxaynu soo gaarnay maaddada ku saabsan jirka cusub haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan iyagoo keliya ma aha laakiin annagana waa sidaas oo kale kuweenna haysta midhihii ugu horreeyey ee ruuxa xataa innaga qudheenna dhexdeenna ayaynu ka taahnaa annagoo sugayna carruur noqoshadeenna taasu waxa weeyaan samatabixinta jirkeenna ma ahan in geeduhu ay shanqaraan laakiin kuwa rumaysadka leh ayaan innaba waxba u dhimaynin dabeecadda haddaba aayaddan waxay baabi'inaysaa fahamka ah in qofka masiixiga dhabta ahi lagu yaqaan ay tahay inuu mar waliba faraxsanaado hase yeeshee taasu waa wax laga badbadiyey oo runta kuma sallaysna innaga xitaa waxaynu la taahnaa jirkayaga sannado badan ka hor markii aan bilaabay aan soo weynaaday oo xaajadu ay xumaatay ilain dunidii baa layska hor imaanayaaye ayaa xaaskaygu ay igu tidhi war weji faraxsan la imow markaasaan ku idhi farxadiba ma taal oo dunidii oo dhaniba way taahaysaa sidee baan u qoslaa keligay bawlos ayaa wuxuu haddaba leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee korintos cutubka shanaad aayadda labaad sida tan weliba waad kibirsan tihiin kamana aydnaan calool xumaan si kii waxaa sameeyey dhexdiinna looga saaro kan baynu ku dhex taahnaa innagoo u xiisoonayna inaynu huwanno rugteenna xagga jannada ah welibana zabuurluhu wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka lixaad aayadda lixaad oo leh waxaan la daalay jibaadkayga habeen kasta sariirtayda oohin baan ku qooyaa gogashaydana waxaan ku qooyaa ilmadayda sayidkeennu wuu ilmeeyey inkastoo anigu aan rumaysanahay inuu ahaa mid faraxsan had iyo goorba laakiin waxaa jira wakhtiyo fara badan ee uu ooynayey isaga qudhiisa haddaba marka aynu ku jirno jidhka waxaan idiin sheegayaa dhegaystayaal inaan jibaadayno innaga dhanba
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin